bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin fayle saaxiibayaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada una siinkaayna warkaanana weliba aan kuwiina wasaaradda bii-ada iyo duurroogta hirshabeelle ayaa weliba iyo deegaanadaas ku bilaaweena geeda abuurow dowladda soomaaliya ayaa weliba iyo hirgelid ee xarunta xiriirka covid nneteen jaadsa garsoodeel ah ka geliyay magaalada muqdisho oo la gubi golo sare ee culammada sacuudiga oo hasaari fariinka dareerta muslimiinta oo markaas ka eedanbe la barakaysan ee ramadaan sacuudiga oo xayiraadii ku qaadi xoolo oo markaas laku dhoofiyo soomaaliya obsi lagu qaba fatahaad isusuubi webiga shabeelle ciidamada dowladda oo al-shabaab kulu wareega deegaano cusub galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalidan weliba iyo heliisku deerana xiise deeganayti akhbaaraadka banaanka ee raadiyaha warsan warkaana unasiinka kahaynona weliba ku mid ee hay-ad beese markaas badan aruudi ama ankadaagti dalal iyo ku mid ayin africa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
tumis sagaalka bilaa faraa sanadka labada kun iyo labaatan ku hamiinimo ehd ew isniiniyaha galahaytan taas may haayeen qodobadii warkaana hamiinimo aan kuu weynaayeen diyaar garoobuu soo faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa hirgeliday xarun dhexe ee xiriirka markaas lankatirgali talooyinka lakusiyow dadka markaas usahridida xanuunka ama jirada covid nneteen iyo weliba ahaan markaas in isku shaki ina iyo baahanyin baaritaan xaruntan oosa casri ee markaas lan diyaari waliba iyo ku jawaabo doonta dhammaan waa haweerowka taleefanada gaaban ee markaas angaarka ee covid nneteen ee markaas furaajina useeyey afar afar sagaal walina bukaanada markaas iyo xiriir lasuubi koraan dhiibo shalbadilan ee la tacaalowka cudurkan dadka xarunta markaas haweerow labaatiyo afarta saac kasta oo diirayaan afar kun oo qof oo markaas sharoogaan gobolada dalka yaa weliba markaas iyo kushal sheegadahayaana calaamado markaas cudurka balse iyo xaaladda titiona fududa bukaana xaaladda titio adagtiya dadka markaas ka jaraan yaleeli oo wakhtigan haweerahayaan teleefonkaas gagaaban bukaanada xaaladda titio fafududa waliba talooyin caafimaad iyo ku helana dhakhaatiirta xarunta roogaan bukaanada xaaladda titio adagtana waliba xarunta iyo andirtay baabuur gurmad deg deg eh oo markaas cisbitaal martiine toos markaas linjeeyow dadka markaas amuudina waliba markaas xarunta iyo waa ansuubiday meelo markaas miididka kiijo laka diyaariyow xarunta dhexe ee xiriirka iyo waliba saas oo kale dhiib wiin iyo ku qaada doontee wacyigelinta bulshada khatarta markaas u sileeyey cudurkan covid nneteen taliska qiibta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada hooga dalka soomaaliya ayaa weliba uusa ka wareejiyey laanta canshuuraha ciidamada booliska dowladda jawaano dhowr ee oo markaas iyo ka jiraan jaad badan kaas oo markaas laha kudeji deegaanka ceel macaan ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiil ciidamada booliiska gaar ahaanna laanta canshuuraha ayaa weliba muqdisho iyo haka bandhigkeena jaadkan oo haay ko sagarsoodela ka geliyay walina taliska dhiibta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada hooga kaas oo iyo markaas tilmaameen in markaas la fadaay in sagarsoodela ka geli muqdisho iyo ku wareejiyeena booliiska magaalada muqdisho hantaas kuriyad ciidamada booliiska iyo weliba jaadka iyo jeyna goob fagaare ee isla mar hantaasna meelaasya ka gubeen ilaa iyo sagaal jawaan oo markaas laha ka buuyi jaad badan oo markiiyey hore markaas laha ku dejiya deegaanka ceelmacaan dowladda federaalk soomaaliya yaa mar hore weliba iyo mamnuucday jaadka lukusheeno jari dalka kenya sababo markaas la xiriira cudurka haliste ee coronavirus walina magaalooyin kale oo markaas kayaala soomaaliya horey lanka gubay jaad kale oo isuna sagarsooda ilaa ka geliyaya magaalooyinkaas wasaaradda bii-ada iyo duuroogta hirshabeelle ayaa weliba iyo ku bilowtay magaalada jowhar geeda abuurow faahfaahinta warkan weliba nin haaye bashiira cabdulaahi cusmaan wasaaradda ilaalinta bey-ada badda iyo dhulka maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka bilowday dharayn loogu leeyahay in dib lagu soo celiyo bilicda deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana goobta joogay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiye axaafadda kulmisay magaalada jowhar waxaana uu sheegay inay ku faraxsan yihiin
waxaan ku faraxsannahay nabadda iyo raraynta ee magaaladani jowhar sida ba-an aad u jeedaan waxaan leenahay geedkan maanta aan beernana inuu naqo noqdo geedkii lagu nasto wasiir ku-xigeenka wasaaradda ilaalinta bey'ada badda iyo dhulka maamulka hirshabelle cabdiqaadir faarax oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kun geed loo qaybin doono afarta xaafadood ee magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle wasaaradda bey'ada dowlad goboleedka hirshabelle ee ugu talagashi in lagu dhireeyo degmada jowhar ilaa iyo kun geed oo geedaha hadda arkaysiin ah kunkaas geed oo loo qaybinaayo afarta xaafadood ay ka qayban tahay degmada jowhar sidaas daraaddeed annaga oo dhiirigelinayno ilaalinta dhirta iyo beeritaankeeda ayaa barnaamijkaas aan u samaynaynaa ugu dambayn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka hirshabelle xildhibaan ismaaciil maxamed nuur waxaana uu baaq u diray dadka ku nool magaalada jowhar waxaan tallaalnay dhir annagoo markaa ku baraarujinayna bulshada inteeda kale inay uga daydaan dowlad goboleedka hirshabelle dhirtaa la abuuray runtii guryaha hortooda aan ku abuurnayna waxaan rajaynaynaa dadka guryaha leh inay ayagu dhaqaalayn doonaan geedaha ma aha in lagu abuuro waa sahlan tahay laakiin la dhaqaaleeya waa dhib badan tahay maanta maalinan ahaynaa miraheeda la guran doonaa ciddii dhaqaalayso waa la harsan doonaa hadduu alla awoodda la idmo waxaan dhammaan bulshada reer hirshabelle ku boorinayaa in lagu dadaalo bey'ada runtii barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyey oo abuuristiisa lahaa wasaaradda bey'ada iyo wasaaradda bey'ada ilaalinta badda iyo beriga iyadoo kaashanaysa wasaaradda qorshaynta dowlad goboleed waxaan ku boorinaa bulshada dhammaan reer hirshabelle in ay geedaha abuuraan
dowladda sacuudiya carabiya iyo weliba iyo xayraaddii kugaadayo xoolo markaas laku dhoofiyo soomaaliya qoraal ha kubahi dowladda sacuudiga iyo waliba markaas lakashaayay inii xayraaddii lakugaadayo xoolo markaas laku dhoofiyahay soomaaliya ee gadowka la injeeyi jiray dalka sacuudiga qoraalka iyo waliba markaas lahadli kay barta twitterka ee wasaaradda deegaanka sacuudiga walina markaas laka erayay sacuudiga waliba usa xayraaddii ku qaaday xoolo markaas laku sheena jiray soomaaliya wasaaradda iyo waliba ayay sheegtay in la filahay aanka yaraan waa liboqol o kun oo iringa iyo waliba boqol kun oo gaale markaas laku sheena doona suuqyada maxalliga ee dalkaas soomaaliya soddon maalmood gudaasho kuleed marka usa dhammaada muddada go-aaminta caadigae dhowr mar oo hore ayaa waliba sacuudiga usa xayiraad saaray sacuudiga waa xoolo lagu sheena jiray soomaaliya walina tallaabadan usahada tallaabadan usadagaadii markaas hadhawaayay ganacsatada soomaaliyeed ee xoolo markaas nool andhoofii jiray sacuudiga dowladda soomaaliya iyo waliba markaas lakuwada inii faahfaahin iyo kubiida tallaabadan iyo dowladda sacuudiga xayiraada kuugaadii xooloogii laku dhoofi jiray dalka soomaaliya obsiya waliba lagu qobe inay usa fatahaad suubi webiga shabeelle iyo osacdowgi lahadhaafi use roobab waa roobabka guga usa kugu baday deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexeeya waliba hadda habahahaye obse markaas lagu qobo inay markale webiga shabeelle use fatahaad kusuubi deegaano ku tirsan gobolada dalka gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe wasiirka beero iyo waraabka maamulka hirshabelle iyo weliba ku-xigeenka kiijay saraakiil ciidan iyo weliba xubno kale ayaa waliba iyo xaafadda horseed ee magaalada jowhar iyo ku bilaabeena howlgal jawaano markaas laka dhiko webiga jinjey gaar ahaana goob markaas laku obsagaba inuusa fatahaad kusuubi webiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare ayaa waliba uu sheegay in markaas laku bilaaba deegaanka defow ee gobolka hiiraan ilaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo ka jiraan konton iyo sagaal goobood oo markaas laku obsagaba inay usa fatahaad kusuubi webiga shabeelle waliba uuse sheegay inay iyo jiraan hay-ado markaasan diyaarsan inay walkuqobadan ka horseedowka fatahaada webiga haabahaato ka maamulhaan iyo oo markaas kaaladaayaan maamulka degmo waa maamulada degmooyinka hirshabelle iyo markaas ka horseeda doonaan arrintan webiga shabeelle ee marar markii saddexaad gobolka shabeelle waa gobolada shabeelooyinka iyo hiiraan use fatahaad uu ka suubi iyo weliba markaas waqtigan la sheegaha inay fatahaadan markii afraad use suubi ciidamada militariga dowladda soomaaliya ayaa weliba oo weheliyaayaan haan daraawiishta dowlad deegaan waa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa weliba markaas laha sheegaha inay howlgal iyo ka fuliyeen tuulooyin hooseedo degmada diinsoor ee gobolka baay oo markaas iyo roogeen xubno ku tirsan al-shabaab saraakiilla howlgalka hogaamiyaasi iyo waliba iyo warbaahintan sheegana inay howlgalka iyo ku bilaabeen deegaanka gurbaan isla marhaantaasna iyo markaas kula wareegeen deegaanada bandhuub iyo weliba bilane oo markaas iyo sheegeen inay horey iyo roogeen al-shabaab saraakiila ciidamada dowladda iyo weliba haan koonfur galbeed oo faahfaahiyeen howlgalka iyo weliba markaasiyo ka sheegeen in howlgallada iyo ku dambeeyeen kureed markii dhowr jeer al-shabaab iyo dileen dad shicib ah oo markaas roogeen deegaanadaas haanoona markaas laha sheegay inay ku bugtaaleen deegaanadaas hooseeda degmada diinsore ee gobolka baay gudoomiyaha degmada diinsoore cabdisalaana xaaji siidow oo howlgalka hogaamiya ayaa weliba uu sheegay in xiliyada iyo waa xiliyada haniyeedan iyo habandhig ka doonan howlgalkaas iyo walyaaboogiyaa ka gobdeen saas oo kale uuse sheegay in wakti dhow markaas lagudagali doono bilo barakaysan ee ramadaan saas darteena iyo howlgallo kale iyo kusuubi doonaan deegaanada hooskooda degmada diinsoore ee gobolka baay leylo warkaas dhugunsadiyaal siinku kooyahay raadiyaha warsan ee baydhabo golo sare ee culimmada sacuudi carabiya iyo waliba iyo hasaareena fariin ka dareerta muslimiinta o k a dambilo barakaysan ee ramadaan golo sare ee culimmada waa sacuudiga iyo waliba iyo ka baaqayna muslimiinta caalamkana iyo ka baaqayna inay salaado markaas iyo katukadaan minateediyo cunto laka gudi jara bilo barakaysan ee ramadaan haddii dalalka iyo roogaan laka waa dalalka iyo roogan lahaka roga ama lahaka amara ini bulshada markaas iyo shaldheerdan markaas lan xakameeya faafowka cudurka coronavirus bilo ramadaan ayaa weliba ayaa bilaabda doontee dabayaaqada toddobaadkan hadareer walina muslimiin badan iyo markaas in isdiyaariyahayana taraawiixda marka hore muslimiinta weliba waybwa ini iyo adeecan go-aanada mas-uuliyiintiyo dalalka ama hang markaas iyo ka noolyiin ee lankugoley ini markaas lakarooyi waa laka joogtaya caafimaadka dalka i dadka waana markaas laka xadida faafowka cudurka coronavirus yaa laka eri bayaan hakubahi golo sare ee culimmada sacuudiga oo markaas iyo hakabaahiyan wakaalada wararka sacuudiga ee s b a jimaadii muftiga ankuwiin ee sacuudi carabiya sheekh cabdulcasiis al al sheekh ayaa waliba uu sheegay in salaada taraawiixda ee bilo ramadaan iyo weliba tan ciidul fidriga markaas laka ogaada doona minatee ama laka oogi doona minatee haddii faafitaanka cudurka coronavirus uusa sii dareera salaada taraawiixda ramadaanka weliba markaas laka tukada koree minatee haddii markaas laka gudi jara cudurkan dareera ee coronavirus iyo eri sheekhan oo ku hadlaya arinta warkaamin mee dhugunsadayaal warsan kula dareerteen surunkuyaninka dhonyi warka waliba sinadareysiyayanoo jaceylow ee cabdinaasriye farsameeyey cid allaala idii warkaana dhaaf waliba usreed anku fiirsadu kale website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com intii warkan warlamada reedanku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu